إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ku dilay laba qof oo shacab ah iyagoona midkood gaari jirsiiyey guddoomiye waaxeed ka tirsan dowladda federaalka iyo ergey xildhibaan soo doortay ayaa lagu dilay magaalooyinka muqdisho iyo afgooye weerar qarax ah oo askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho jamciyadda al ixsaan al khayriya ayaa deeq raashiina ka qaybisay degmada wabxo ee wilaayada galgaduud ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaalo ku qaaday fariisimo kala duwanna way ciidamada dowladda federaalku ka samaysteen deegaano ka tirsan labada shabeelle iyo baay ku dhowaad afartan qoys ayaa ka faa'iidaystay saka qayban uu maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ka bilaabay degmada aadan yabaal ee gobolkaas guddoomiyaha magaalada berbere ee maamulka somalilan ayaa ballan qaaday inuu magaalada ka hirgelin doono goobo khamriga lagu iibiyo suldaanka beesha dabare ayaa fariin u diray tolkiisa xilli uu khudbad ka jeedinayey shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii iyo faahfaahsan ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ku dilay laba qof oo shacab ah iyagoona midkood gaari jiirsiiyey deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay maalintii shalay ciidamada shisheeye ku jireen qof shacab ah kaasoo maraya laamiga bartanka ceelasha biyaha shacabka deegaanka ceelasha biyaha ayaa durbadiiba dhigay dibadbaxay uga soo horjeedaan falka tacadiga ah oo ay ciidamada shisheeye u geysteen qofka shacabka ah intaas kadib ciidamada shisheeye ayaa sidoo kale waxay fureen rasaas aan loo mildayin taas way ku kala eriyaan dadka ka dhiidhiyey tacadiga ay geysteen rasaastii ay fureenna waxaa ku dhintay hal qof kale oo shacab ah dowladda federaalka oo ay shisheeyuhu halkaas geysteen ayaan ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin iyadoo sidoo kale aan xitaa u soo dirin hal askari goobta ay dhibaatadu ka dhacday waxaa sidoo kale arrintan wax war ah ka soo saarin ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya kuwaas oo waayahan dambe la baxay magaca atamis guddoomiye waaxeed ka tirsan dowladda federaalka iyo ergey xildhibaan soo doortay ayaa lagu dilay magaalooyinka muqdisho iyo afgooye warkaas iyo warar kale oo la xiriira weeraro mujaahidiinta ay ka geysteen gobolada labada shabeelle iyo baay waxaa ka waramaya haashim howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa xalay lagu dilay xubin ka tirsanaa dowladda federaalka ninkan oo lagu dilay xaafadda bangala ee degmada dayneyle ayaa magaciisa lagu sheegay cumar jawaan wuxuuna ahaa guddoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada dayneyle howlgalka leh oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay cabdulqaadir nuur cabdi oo ka mid ah ergooyinka wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka ergegan ayaa si gaara wax uga soo doortay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed laga soo doortay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wax badan ka digay soo xulidda xubnaha ku biiraya dowladda federaalka waxaana kuwo badan oo ka mid ahaa qolyihii wax soo doortay ee isku dhibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo sheegay inay ka toobad keeneen falkii ay ku dhaceen balse waxaa jira xubno kale oo weli ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mida waddanka kuwaas oo halis badan ugu jira beegsiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka fariisinkan weerarka lagu qaaday ayaa ku yaala buundada deegaanka sabiid ee dhaca duleedka degmada afgooye isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha qarax kula eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qarax u haleelay ayaa lagu weynayay ugu yaraan hal askari ayaana ku dhaawacmay qaraxa dhanka shabeellada dhexena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin dheer iyo weli kamaanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarka lagu qaaday ciidamadaas dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala walaayadaas ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo jamciyadda alixsaan al khayriya ayaa deeq raashiina ka qaybisay degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya barxad ku taala degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ah galgaduud islamarkaana ay soo xaadireen dad aada u badan ayay jamciyadda samafalka al-ixsaan al khayriya oo hoos tagta xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaybisay raashin kala duwan afar boqol konton qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada wabxo ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasuu aada ugu farxay kaalmada ay ka heleen walaalahooda annagoo baybalka cararayna tawxiidkana u cararayna oo uga qaxnay rayadka iyo maatada iyo maaragtaa maaragtaa caruurta ka qaxsanay maantan haddana maaragta ku soo laabanay hay-adda alxsaan oo maaragta hay-ad diiniya ah ayaynu taageertay oo maaragta tabaraac noo samayday oo barwaaqa horan aan kala duwan raashin ayo nuuca saliid ayo nuuca wax walba na soo gaarsiiday waa ku mahadsan degmada wabxo dadkii ka barakacaan nahay waa ku soo noqonnay mahaddas ilaahaya iskale alxamdulilah waa badar bur bariis baa asankor saliid wax walbaa noogula qaybihaa waa ku nabad qabnaa islaamkana allaha tiirsho munaafaqa allaha naga qabto qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee degmada wabxo oo ka hadlay barta lagu qaybinayay raashinka ayaa soo dhoweeyey deeqdan iyagoo sheegay inay heleen nicmada allaah oo magaalada iyo hareeraheeda ay roobaysatay xarakadana ay raashin u qaybisay dadka ansaarta ah ee ku nool degmadaasi dadka ka barakacay ayaa loo qaybinayaa raashin maanta dadkaas oo dhan afar boqol iyo konton jees oo inta ka qaxday ee magaalada gudaheeda ah oo aan daafuhu ku jirin ilaahay baa mahad iskale waxaa haddana mahad mudan walaalaha ee dadkaas walaalahooda u soo gurmaday oo howdka galay oo ay qaxsheen dadka cadowga ah dadkaas ayaa mahad mudan waxaa waaye waxaa u soo gurmaday oo u soo baxay walaalahood muslimiinta ah oo afar boqol iyo konton jeesa halkan ka qaxday ayay waxay siiyeen raashin isugu jiro sonkor bur saliid intaba isugu jiro ayay siiyeen ilaahay xaggiisa mahadu ha ka gaarto tacaawunkaas muslimiinta ayaa lagu yaqaanaa ma ahan ayagu gaalada intay dadka madaafiicda la dhacaan ku baarlaxawsado haddana macaawinan hoos ka gelaynayraa ma ahan dadkii muslimiinta ayee qaxay ayay maaragtaa taakulayhaayaan jamciyadda samafalka alixsaan alkhayriya oo hoos tagta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ah jamciyad kaalmaysa dadka danyarta ah waxaana ay ka qayb qaadataa mashaariic kala duwan oo ay ku jirto in la kaalmeeyo dadka duruufaysan ee u baahan kaalmada si looga maarmo gacan shisheeye webxo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhaca gobolka galgaduud ee wacdaraha loogu dhigay shisheeye kalkaalka dhowaan mooryaan laga qaaday magaalada muqdisho hiiraanna ay kasii raaceen maleeshiyaadka leh ayaa si indhala-aan ah waxa ay u gaareen webxo hase yeeshee waxa ay waayeen hal ruux oo magaalada ay ku arkaan taasina waxa ay keentay in saacado gudahooda ay isaga soo cararaan magaalada iyagoo argagaxsan dhanka kale ku dhowaad afartan qoys ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin uu maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ka bilaabay degmada aadan yabaal mahad ayaa warkaas soo jeedinaya wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa qaybisay sakada xoolaha iyadoona ku wareejisay dadkii iskugu jiray fuqarada iyo masaakiinta ee mudnaa waxaa qof weliba la siiyey shan neef oo ari ah si uu u dhaqaalaysto ama dana kale ugu qabsado waa kuwan qaar ka mid ah dadkii qaatay xoolaha sakada oo ka hadlaya siday ugu faraxsan yihiin bismillahi raxmaan raxiim cadar tuurutooxi waay maanta maxaa lagu siiyey shan neef farxad si fiican si fiican maasha allah maasha allah hayga duuni waa waa fiican fiican ilaahay mahaddiisa allah mahaddaas iskale gaaladana allaha jabsho gaal eselba isku jid maahayn maaragta isku deegaan maahayn wax buka ooda ka soo qaadee balaayaha aragto ugu horreyn magacaygu waa cabdulaahi xasan cabdulle waxaana lay siiyey shan neef oo ariya ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala waa ku faraxsana aad iyo aad
faadumo geed waxaan ku qaadhay irisa koowaad oo walaayada socdaybaa wada shan
aa laygu siiyey shan oo afar irya iyo lix sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen
faadumo yuusuf ibiro baa layidhaah maxaa lay siiyey shan idhiyaa lay siiyey waxaana siisay walaayadda islaamka ay siisay gaalada allaha jibsa
magacay cabdalle maxamuud maxaaraage waxaa la siiyey shan neef oo eriga waxaan joogaa degmada aadibaal waxaan leeyahay mujaahidiinta kor allah ka dhigo meel kastay joogaana guul allah siiyaan leh gaalna ilaahay jibshaan leh cabdulaahi maxamuud maanta waxaa la siiyey shan neef oo ari maxaa lagu siiyey shantan neef oo ari ah maasha allah waxaa la siiyey inaan mudanahay oon dhaqaala xumayso oon daruufaysanahay danta guud oo islaamka uu ilaaliyo ayaa la siisaas walaalaha waxaan ugu ducaynayaa in maaragtay ilaahay uu kor yeelo gaaladana jebiyo dhowaan ayay ahayd markii wilaayadii islaamiga ah ee mudug laga qaybiyey sakada xoolaha
gudoomiyaha magaalada berbera ee maamulka somalilan ayaa ballan qaaday inuu magaalada ka hirgelin doono goobo khamriga lagu iibiyo maxamed muudiye abu muslim ayaa war ka soo jeedinaya gudoomiyaha degmada berbera ugu magacaaban maamulka somalilan ayaa goob fagaare ah oo ay dad badani joogaan ka sheegay in uu magaaladani ka hirgelin doono xarumo ganacsi oo lagu iibiyo khamriga cabdishakuur maxamuud xasan oo maamulka somalilan ugu magacaaban duqa magaalada berbera ayaa dadweyne uu la hadlayay si cad uga sheegay in uu magaaladani ku soo kordhin doono goobo xaaraanta lagu iibiyo taas oo uu ku sheegay in ay tahay ilbaxnimo u soo kordhi doonto bulshada berbera cabdishakuur maxamuud ayaa si dhiirnaan leh u sheegay in ay bulshada muslimka ah ku dhex faafin doonaan qamriga isagoo sheegay in ay magaalada imaan doonaan dad kiristaan ah islamarkaana aan la takoorin dadka gaalada ah waxaa la doonayaa inaynu la jaan qaadno isbeddel dhaqan dhaqaalaa imanaya waayo ajnabi baa inoo imanaya barbarwaayintii horu baa garanaya malaa barbarwaayinta dambe garanaayaan iyadoo suuqaa berbere khamriga lagu iibiyo ay dukaana ka furayin baa shalay ah soo maaha ilbaxaa le ilbaxa ilbaxnimada dooyana raadinayno ayaa waxay leedahay inay dukaanno aan maanta ka furnay berita ka furmaan oo bulsho kalaa imanaysa
hadalkan ka soo yeeray mas-uulkan ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku soo beegmaya xilli deegaanada ay ka arrimayaan maamulada shisheeyaha ku daaban ay si xooli ah ugu dhex faafiyaan waxyaabaha maanka duuriya oo uu u qamriga ka midka yahay
warkan dhegeystayaal saakin wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan suldaanka beesha dabari ayaa fariin u diray tolkiisa xilli uu khudbad ka jeedinayay shirki iyo wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed suldaan aadam deerow suldaanka beesha dabari ayaa xilli uu khudbad ka jeedinayey shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed ay ka yeesheen arrimaha soomaaliya wuxuu ugu horeyn sheegay inuu fariin u dirayo tolkiisa
waxaan ka hadala afka dabara oo waxaan kana la hadalo reer dabar matalan inay haanka mas-uulkii dabar agya lan kastoo maslun agya oo dabara agyo un macnaha sanaga abtirsida meesa farnaa in diinta islaamka an nusraasha an dagaalama an dhamada ununa adoo ilaahay naga ballan agi inunan dhamano qaadan insha allahu maalinta ee weli ka dambooshana meeliinaa lan kasta oo ugaas agyo anta fadhihi koow ina kaaga in uraakana hay heeshayna in la dagaalagna gaalada ee an nagana af keliya macnaha mikrofon surun walo siigeesni iyo intal maag lan kasta diyaar in nagada waaye lankiiba haddii ulus iyo haddii fududiiba intaba shariicada islaamka bannaanta in lanu dagaalamo marka insha allahu kii bamsa gem kara iyo kii qorisa gen kara iyo kii saska arxis karaba diyaaran agna insha allahu dagaalkaa kay diyaaran agna haddii ilaahay ogolaada kaasi wuxuu ahaa suldaan aadam deerow suldaanka beesha dabare oo khudbad ka jeedinayey shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa